madaxweynaha somalilan muuse biixi ayaa waxa uu ka hadlay dhexdhexaalinta turkiga uu ka dhex wado soomaaliya iyo ethoobiya xamse cali jasto ayaa warbixintaa noo soo diray
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay shirkii ay soo qabanqaabisay dalka turkiga ee u dhexeeyey dalka etoobiya iyo soomaaliya wuxuuna sheegay in ay xulifo ku ahaayeen dalalka masar turkiga iyo dowladda soomaaliya maalmahan waxaa xoog socda shirar dowladda turkigu hogaaminayso oo ay xulifo ku yihiin masar iyo turkiga iyo dowladda xamre taagta darane waxaa la yaab leh in maanta jibciyadda qurbanka xasan saaka iyo ilaawi ah saddex shaba ay taageeraysay in ciidamadii la oran jiray unisom imkana ats la ydhaahdo ee caalamku ugu deeqay dhab muddo ka badan labaatan sano oo wakhtigoodii dhammaaday oo ay ka daareen dee kuwii lacagta siin jiray oo igu horrayso midowga yurub oo ay ku xigto dowladaha galbeedka sida ingiriiska iyo maraykanka iyo ay ka daareen bilyoniska ay ku shubeen oo waxba ka soo bixi waayeen in ciidamadii wakhtigood soo dhowaaday la leeyahay ha sii joogeen inta cid disha loo helayo laba dowladood baa ballan qaaday inay ciidankeedaleyaan ay ku garab taagan yihiin soomaaliya oo ay iyagu iskood u keeni doonaan kuna ilaalin doonaan inay sii jirto dowladda xabar labada dowladood waa turkiga iyo jabuuti waa xaalad cusub turkigu muxuu ugu dagaalamayaa inuu xamar garab taagnaada iyo dowladdiisa kolba intii xamar ka soo hadha waa danaha dalkiisu ka dhex arkaya dowlad walibana waxay ku dadaashaa danaha dalkeeda muxuu somalilan ula dagaalamayaa ee uu garab siinayaa dowladda xamara waxa weeye somalilan intii uu joogay iyo muddadii uu xudxudanayay mar walba wuxuu ka waayey inay ka soo liicdo ama ay u dheganmulaato in qaranimada somalilan waxaan ahayn laga wada hadlo isaguna wuxuu doonayay inuu inagu celiyo xamar hadduu caqligii taa lagu waayo terkiga waxaan halkan uga sheegayaa haddii sasabo iyo xoodxoodasho iyo waaro muddo dhowr iyo toban sana aad waday oo somalilan kaa diiday waxaan qarannimo ahayn inkastood maanta dowladda labada ugu ciidan badan tahay nato inkastoo dhowr iyo tobankii sano u dambeeyey aad gaadhay horumar ciidan iyo qalab iyo tiknoloji intaba waxaa ka xoog weyn rabitaanka somalilan qarnimooda ay ka ilaalinayaan sidoo kale madaxweyne biixi ayaa ka hadlay ciidamada dalka masar ay u soo dirayaan dalka soomaaliya masar la dagaalanka somalilan inay qaran noqoto ee xamar inay ka mid noqoto ugu dagaalamaysa ciidanka u soo dirayso horta waxa uga baahan rafax inay furto oy u furto deeqda caalamku siinaya walaalahooda falastiina waxaad artay ku dhacayana afartanka kol lagu dilay sidii xoolo weer dhex galay oo xero lagu weetaynayo inay taa wax ka taraan baahay waxaa kaloo caddaynaya dowladda masar oo dowlad weyna oo soo jirana iyadii turkiguna isku dhaqan yihiin meelo badan waa wada islaam waa boqortooyii soo goobay waa dowladaha qaabkooda dhismuhu wax badan u baahanya inuu hagaago haddana masar inta la hubo meelay ciidan u dirtay oo tiri waan gargaarayaa malaha odayaasha cixradana garanayee waxa ugu horeeye ugula dambeeyey dalka laydhaa yaman markii uu ka dhacay inqalaabkii ugu horreeyey oo boqorkii markaa meeshaa ku raagay la ridaayey waxaa loo soo diray ciidan masaari ah dhowr iyo toban san u joogay mashkiladii uu ku abuuray ilaa koob iyo lixdankii ilaa maanta waa taka taagan yaman waxaan leenahay allaahuma rajayna ciidanka masaarida ee la keeni doono xamar dabka uu ka shidi doono xiiq dheeraan doonana iga qora waa la arki doonaaye maanta hadalkan madaxweyne biixi ayaa ka mid ahaa khudbad uu jeediyey arday ka qalin jebisay jaamacadda magaalada burco sidoo kale madaxweyne biixi ayaa maalmihii dambe safar ku marayey gobollada saaxil iyo togdheer xamse cali jeesto v o a hargeysa